inaan baaq dadka u dirno oo aan dhahno culaysaan neesto yaa waddooyinka nabada axtiraayo yaa waddooyinka nala haaqaayo yaa maar balanso mahaysanayaa balanso noo keenaayo gaadiidkan yaa gaadiidna siinaayo sidaasi lamid ah ayaa nin leedahay injineer axmed oo t v universal iskale ayaa maalin ayagana noo hayskay guruur kale baaqaasi markay saashatada ka jawaabeen ayuu isaguna wuxuu ka jawaabay waxaan haqaajinaya aniguna nadiifinayaa meesha ikisbaar labaan aniga haaqaayo macno kale ma maysan lahayn laakiin dad baa laga yaaba inay macnuu yeelaan ay yidhahdaan waxbaa la wareejiyey xaggaasay ka dhaxday laakiin arrintaasi wax jira maaha cid aan wax ku wareejinana ma jirto laakiin haddaan i tiraada maanta guriga hortiisa anigiigoga oona haaqaye oon ku idhahdina guriga hortiisa haaq aniguna xaggaasaan xaaqa xaggan kaaga tago macneed ma gurigaan kugu wareejiyo ma guriga kuguma wareejiyo laakiin waxaan ku idhi guriga hortiisa haaq annakan kalaan haaqayaa marka iyaduna sidaasay ahayd laakiin arrinkaas waxaa laga yaabaa in waxaa layidhi si xun waxu sheeg sixroona waa ka daran yahay waxaa suuragala in dad badan ay si xun u qaateen arrinkaasna waxaan leenahay sida loo qaato maaha waa xataa waxay gaarta baarlamaanka oo loo qaatay la gelisiiyey in wax la wareejiyey baarlamaanku runta wuu dadaalayaa shacabka isagaa matelo isagaa mas-uulka ah intaana nadaafadaba gelin guddoomiyaha baarlamaankan ku wargeliya waana la guddoomiye haddii cid noo dhisayso aan helayno baarlamaanka oo wuxuu ii sheegay inay jiraan dad ballan qaaday inay dhisaan baarlamaanka hadda ay degan yihiin iyo x baarlamaanba ayuu u sheegay laakiin waqti dheer ay qaadato waxaan weydiiyey marka ma iyadoo nadiifsan oo quruxsan in la dhisaa fiican mase iyadoo gudaafada oo zabaalad ah oo qashinqub ah waxau ila qaatay iyadoo quruxsan oo nadiifsan in la dhiso marka guddoomiyaha baarlamaankan u sheegay intaana shaqada bilaabin oona hawshaas gelin waana ila qaatay nadaafadun baan u soconay anugu hadda wax kale uma soco haddaan nadiif haddii baarlamaanku laftirkiisa waan u sheegay shalay haddaad idinku nadiifinaysin ood ka shaqaynaysa idinku soo dhaweynaa gacmo furan haddii kale annagaa shaqada ku jirno ahla inoogu sina waa weydiiyo shalay marka arrin khudba siraa maahayn